ardadan oo baratay kuliyadda caafimaadka ayaa adeegyo caafimaad waxay u sameeyeen bulshada danyarta ah ee ku nool tuulada kaluundi ee duleedka magaalada tani jowhar ilaa iyo boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay deeq dawo ah oo isu jirta dawooyinka gargaarka degdega ah iyo kuwa looga hortago cudurrada faafa qaar ka mid ah ardada daawooyinka bixiyey ayaa madasha ka hadlay
madiine xaniif sheekh cali waxaan joognaa tuulada kaluundi waxaan bilaabanay daawabixintii waxaan rabnaa inaan sii wadna insha allah howlihii samafalka ee rajo way bilaawdeen
tobanka tuulada warteena waa gaari doonaa inantaa kuleena danyarta qorsheeno insha allah safarka xiga iyo banaade hadda waxaanu joognaa tuulada kaluundi insha allah tuulooyinka cusub odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo bulshada danyarta ah ee ku nool tuulada kaluundi ayaa ka mahad celiyey adeegyada caafimaad iyo dawooyinka gargaarka degdega ah ee ay u geeyeen ardadan is awaawushay
ardaydan daawadan oo kaleenti waa mahadsihiin oo macnaha noo soo gurmadeen nagoo tuulada macnaha suun biyuut iyo waxaas kusoo dadaaleen waxaan rajaynaynaa saan iyo sinkaroon in macnaha noogu himaadaan waxaan maanta mahad celinaynaa ardayda oo noo soo gurmati oo noo keentay daawooyinka lagu disin sida calool xanuun iyo baalka kuleeriyin ors macnaha waxyaal badan oo noo keeneen aniguna waxaan u mahad celinaynaa waxa ay noo keeneen waanu u baahanay in daawo kale la helo ayakana ilahi waxaan rajaynaynaa waxbarashada inuu usududeeyo intaa inka badan oo ka rajayna oo daawo in ilaahi siriya oon ka helo
ma aha markii ugu horeysay oo arday ceynkani oo kale ah kuna nool magaalada jowhar ay gaaraan tuulooyinka ku dhowdhow magaalada islamarkaasina adeegyo caafimaad oo bilaash ay u sameeyaan dadka danyarta ah ee ku nool tuulooyinka jowhar hoos yimaada